kulanti wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan walwalka isla hadalka shakiga cabsida iyo kuwo kaloo badan waa xanuun ay la nool yihiin soomaali badan oo deggan dalkan maraykanka waxaana jira duruufo badan oo keenaya in dadkaas iyaga ah ay qaadaan xanuunnada noocaasa waa qodobka aanu toddobaadkan ku eegayno barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaana barnaamijka marti igu ah ayaan xasan oo madax ka ah xarun lagu magacaabo talo oo ku taala magaalada colombos ee gobolka ohaayo oo talo caafimaad siisa dadka qaba xanuunnada ku dhaca maskaxda iyo kuwa sida weyn u qabatimay daroogada ayaan waxa ay si faahfaahsan uga sheekaynaysaa waxa keena welwelka isla hadalka shakiga cabsida iyo kuwo kaloo badan oo dhibaato ku haya soomaali badan oo deggan dalkan maraykanka iyo sida ay uga dawayso dadka ugu yimaadaa xarunteeda ayaan ku soo dhowey barnaamijka haweenka iyo qoyska marka xiga waxaad bal iigu bilowdaa macaamiisha kuu timaada kuway yihiin amaba u badan yihiin wallaahi dadkaan u shaqeeya waxaa u badan dadka soomaalida ah sababtoo ah bilingual baan ahay oo maadaama af soomaaligii aan ku hadlo oon soomaalina kasoo jeedo waxa qofka xanuunsan ama mental healthka jirada whatever jiradu ay tahay ama addiction ha noqoto ama mental health problems ha jiraan waxa ugu muhiimsan qofkii inaad isfahmi kartaan dha dhaqankiini aada isfahmi kartaan luuqadiini aada isfahmi kartaan diiniyan wixii yacni bulshada oo dhan yacni xiriirkeedii o dhan aada fahmi kartid qofkaan meeshu ka imaanaya ad og tahay asaguna yacni didmo badan kaama qabo oo yacni qof stranger ah kuuma arkayo so dhakhaatiirta maxkamadaha iskuullada hay-adaha dawladda u shaqeeya oo dhan wa way igu soo xiraan dadka oo waxay yidhaahdaan qofkii soomaaliya waxaanu u diraynaa xaruntan talo counseling services xarumo kale oo talooyinkan oo kala bixiya ama counselinkan bixiya oo isla magaalada colombos ka jira ayaad wada shaqayn leedihiin miya ha sometimes markii qofkii counselorkii iyo qofkii ay isfahmi waayaan ama hay-addii uu dhib ka tirsanayo waxay ku leeyihiin yaa ugu muhiimsan oo aan u dirna sometimes saasoo kale waa ku helaa dadka laakiin dhakhaatiirta baa ugu muhiimsan aniga dadka iisoo dirtay because depression bay arkayaan anxiety bay arkayaan waxay arkayaan maxaan ku iraahday to behavior problems kaleeto schizophrenia wax la yiraahdo oo dhalinyarada inta badan qofku markuu high schoolka ka baxo ama during high school kusoo baxdaa jirta jirooyinka waqtiyadaas soo baxa oo qofku markaa uu hadda raadsanayo self medication wax la yiraahdo oo uu rabo inuu iska daraagis iyo alcohol iyo dhalinyaradeennuna aada bay jiradaas u badan tahay magaalada jirada waa tee schizophrenia waxa jirada la yiraahdo oo ku dhacda waa wax ama genetic qofka ama environmental ah labadaba way koos garayaanba laakiin inta badan waa wax ku ku dhacda dhalinyaro qofku markuu yar yahay oo high schoolka uu ka bixi rabo markaasay inta badan soo baxda iyo wixii ka badan ilaa iyo dhowr iyo labaatan jir saddex iyo labaatan jir afar iyo labaatan jir shan iyo labaatan jir meelahaas waqtiyadaasay soo baxdaa soo caanbaxdaa jirada schizophreniada ah taasaana dadka dhalinyarada ah inta badan geysa inay jeelal tagaan inay dembiyo sameeyaan in ay maxaan ku iraahdayeto daraagis galaan waxyaabahaas jiradaasaa keenta calaamadaha calaamadaha calaamadaha maxaa ka mid a xanuunkaasi walaale calaamadaha xanuunkaas waa badan yihiin waxaa ka mid a qofkii hurdo la-aan ku dhacayso oo aan seexanayn days and days qofkii oo horta racrac bay u timaadaayo jiradu hal mar kuma soo buudo hadda waa la qabanayaa qofkii wa way soo badanaysaa soo badanaysaa qofkiioo familiyadii iska hor imaadaan qofkiioo skisafriniyada waxyaabaha ugu badan waxaa weye hallucination qofkiioo wax maqlaya aan jirin qofkiioo wax arkaya aan jirin qofkiioo maxaan ku iraahday to shaki iyo paranoya noocahaa jira catatonic nooc la dhahaa jiro oo qofkii meel ku qalalaya oo yacni aan dadna la hadlayn waxba cunaynin isku xaaraya isku kaadinaya waxyaabahaas yacni way badan tahay noocyo badan bay skisofreniyadu leedahay paranoya qabtaa waxay kaloo qabtaa qofkii inuu delusion yahay oo waa la idaba socdaa dad baa idaba taagan waxyaabahaas yacni anaa dad grandiosity waxa la dhahaa ku jira oo inuu cirkaasu isla maraya qofku anaa madaxweyne ah anaa kan ah anaa keer ah yacni way way badan tahay calaamadaha baskisofriniyada marka marka waxyaabaha keenaya ee loo aaneynayo maxaa ka mid a ma da-da ma waxa qofka uu ku dhex jiro ee howlaha uu ku dhex jiro ama environmentiga qofka uu ku dhex jiraa ma dadka uu la socdaa ma qaabka uu nool yahaa waxyaabaha keenaya maxaa ka mid ah qofku haddii familiga qof ka mid ah uu jirin soomaalida waxay dhahdaa familiga qof waalin ku jiri jiray camal oo kale dadka genetically waa dhacdaa qofku inuu hereditary u helo oo uu familigiis ka dhaxlo qeyb ka mid a waxaa kaloo ka mid a environmental factors qofkii stress la xiriira environmentalka oo familigiisa inay ku dhacdo traumatic event qofku inuu ku dhaco oo trauma ay ay dhacdo waxyaabahaas oo combination ah oo isku jira baa qofka ku dhici karta inay skisofreniyadu leedahay waana daawona waa leedahay daawaa la siiyaa inay isbitaala la seexiyaa qofkii counselorsaa lagu xiraa maxaan ku idhaha si loola socdo xaaladooda marka marka marka qofka counselinka loo keeno ama in lala taliyo loo keeno ma aha in dawo la siiyo keliya laakiin waa in qofkii lala hadlo oo warkii laga guro maxaa u sheegtaan ama idiin sheegaan abaaye horta qofkii waa inaad validation siisid qofkii inaad jiradiisii u sharaxdid qofkii inaad feelingkiisii waxyaabihii aad yani embathy aad tustid qofkii psychotherapy wax la yidhaahdaa jira qofkii inaad depends qofka jirada haysa midda oo psychosofreniyada qofkii waxaad waxyaabihii realityga ahaabaad kala hadlaysaa maxaa reality ah maxaa reality ahayn questions baad weydiinaysaa maxaad u malaynaysaa marka way helb garaysaa badanaaba counselinka iyo psychotherapygu seventy percent bay jirada ka caawiyaan weer medicationku ay ka caawiso thirty percent marka dadka soomaalida ee kuu yimaada ma ku dhiiradaan inay kula hadlaan sheegaan wixii haya oo su-aalihii aada weydiisid inay si daacada uga jawaabaan si xalkoodii loo helo walaale its horta learning process qofka soomaaliga ah waxa kanaba environment expose umaba ahaba marka it takes more effort aniga inay iga gasho qofka soomaaliga ah inaan u sharaxo jiradooda inaan yani it takes more effort but qofku markaaad aragto genuinely inuu aada caawinaysid oo aada wellbeinkiisa rabtid way ku tarasta garaynayaan but it takes more time than anybody else dadka kale markay i imaadaan inta badan waxbay qariyaan inta badan waxbay qarinayaan but lakin you have to be frank honest inaad u ahaato patient badan u muujiso oo aad yacni aad yani aada u dulqaadato iyo inayba hade maba ogaba ma yaqaanaan wixii qofku hadduusan aqoonin feir buu ka qabaa baqdin buu ka qabaa amaa lagaa sheegaa ama marka waan u sheegaa dadka waxaan dhahaa haddii aadan naftaada aadan dilaynin qof kale aadan dhibaataynaynin wax alla wixii aan ku wada hadalno waa conferential sharcigaana qaba aniguna kaama sheegi karo wax alla marka waa inaad honestly iila hadashaa ilaa ad wax halisa ilaa ad wax halisa ay kaa soo baxaan oo in la sheego u baahnaanaysa taasna waxaan kuu raadinayaa caawin qof kasta looma sheegay hadduu qofku leeyahay maanta ama inaan nafti iska gooyaan rabaa i haft inaan qofkaas caawiyo oo geeyo dhakhtarka isbitaal inaan ku hubsado taasu taas keliya unbaa qofka haddii uu rabo inuu qof dhibaateeyo waa inaan celiyaa qofkaas inuusan qofka dhibaate ma yani waxyaaba badan ood qofka weydiinaysaa jira marka in si uusan qof kale u dhibaatayn marka societyga xitaa waxaa naga saaran waxaa naga saaran mas-uuliyad in nabadgelyadii iyo dhibaatadii yani inaad qof kale aan la dhibaataynin tusaale ahaan marka qofka uu ku yimaado su-aalo waxaa jira oo aasaasi ah oo qofkii la weydiinayo oo haddii qaarkood uu haa ku jawaabo ay markiiba noqonayso sidaad sheegta inaad rabood garaysid oo meelaha ay qusayso aad u sheegtid oo kiiskii aadan sii wadi karin maku soo maraan kuwa noocaas oo kale ah ha ha ha waan arkaa waan arkaa al make sure qofkaas inuu help helo first of all hospitalizationaa jira waxaa jira crisis centers meelo la dhaho yacni haddaan waco oon iraahdo clinician baan ahay agenciyadaasaan ka socdaa marka waxaan rabaa qofka kan in aad admit garaysaan way way sameynayaan way dhacday wax weyn qofkaasna dee helb kaluu helay daawuu helay dhakhtar buu isbitaal baa la seexiyey markaa kadib oo stable laga soo dhigo qofkii markaa kadib waan la hadli karaa oo servicekii waa usii wadi karaa dadka inta badan ku yimaada ayaa yaa u badan wallaahi haween baa u badan wax badan baana keeni kara haweenka intooda badanna waxaa waxa ay culays badan baa haysta caruurtii bay korinayaan hormonal changes baa ku dhaca haweenka markay uur leedahay iyo markay umushaba waxay la dhiilgaraynayaan postpartum depression wax la yiraahdo trauma kusoo dhacday qaarkood unspeakable you know horrible events bay soo arkeen dhibaatooyin badan oo ay kala soo kulmeen waa vulnerable mideeda kale anigu wax badanna ma raba inaan yacni kusii dheeraad arrintan bad laakiin culayska ku dhaca haweenka waxaa kamid a caruur badan bay korinayaan iskuuladii ayagaa la dhiilgaraynaya raggii qabay inta badan soomaalideeni track drivers bay ubaaha bay u badan yihiin so maba joogaanba marka culeysyadaas aadka u tiro badan baa haweenka haysta marka inta badanna patientskaygu dadka iyo imaada waa haween maxay markaa ka cawdaan oo dhibaatada markaa haysata ee aad ka caawisid ama talada aad ka siisid maxaa ka mid a waxaa kamid a iskuuladii ilmihii behavior problemsaa jira ilmihii iskuuladii kuliita ama ama dagaal badan ama maxaan ku iraahday to waxaa kaloo kamid ah hurda la-aan caawina daro haween yacni haysata intaasoo cunug oo marna umuleyso hormoonkoodu bedelmayo kaalmadiina ku yar tahay hurdadii baa ka tegaysa abtitkii baa ka xumaanaya confusion baa ku dhacaya wareer marka culays badan baa haystaa marka ugu dambeyntii xaruntaada celcelis ahaan toddobaadkii amaba maalintii imisa bukaan oo cusub oo hor leh ayaad qaabishaa wallahi usually case loadkaygu labaatan labaatan iyo shan patient waan arkaa wiigii some of those patients waa dad cusub oo aniga laftigeyga i have to take care of my mental health yacni waan arki karaa more than that laakiin aniga caafimaadkayga uma fiicina inaan stresska aada isugu badiyo oo dad wada cabanaya aad ku dhex jirto aad ku dhex jirto adiga laftigaaga waa inaad iska caafimaadkaaga ka fikirtaa si aad dadkii kale u caawiso yacni waa waa anigiina waxtar ma noqonayo marka dambe anaa stresskayga igu badanaya iyagiina ya
adaa marka dambe cousel in aad u baahata laga yaabaa baa laga yaabaa hahi waxaad waxaad markaa ka warantaa ugu dambeyntii ma ma dhacday dad markii hore dhibaato ay haysatay oo isku buuqsanaa oo dhibaatooyinkan xagga maskaxda noocyada badan leh ee shakigu ku jiro welwelku ku jiro markii dambe ka dawoobay oo caadi noqday oo aad dareentay oo follow intaad ku samaysay inay dad caadiya noqdeen oo wixii aad ka daweysay ka dawoobay maku soo mareen absolutely absolutely absolutely waa jiraan many of them yacni they are so grateful runtii waxay dhahaan yacni i wouldn't be ma noolaadeen wax ma qabsadeen ma shaqaysteen caruurteeda ma korsadeen haddaanan ayaanay ku arki lahayn dad badan baa tank you tank you sometimes ma aragtay soomaalideenu uma badna tank you notes ma qoraan laakiin verbally way kuu sheegayaan way ku dhahayaan haddaanan heli lahayn waktigaas caawin ma aanan maanta yacni booskan ma joogeen aan jooga hadda
dad badan ayaan waxay ka cawdaan wax la yidhahda anxiety disorder oo ah inkastood qaar horega dhawaajisay laakiin dadku inay wax xun un arkayaan inay dhibaato un kusoo fool leedahay inuu dhib ku dhici karo shakiga noocaasuu ku badan yahay maxaa keena walaale anxiety disorderka saan kuu sheegayba ama genetically qofkii family ahaan buu hereditary sida high blood pressureka dadka u haystaan diabeteska you know jirooyinkan waaweyn oo dadka ku dhaca oo yacni markaa dhakhtarka u tagto lagu leeyahay familigaaga maxay qabeen jirooyinkay qabeen ma heart disease bay qabeen ma yacni saasay horta hore jirooyinka mental health illnesskana ay tahay oo oo oo ay u dhacdaa waxyaabaha kale oo keeni kara waxaa waaya ba stateka dadku ku jiraan dadku waa immigrant waa dad soo galooti ah waddan waxay yimaadeen ay ay ay ku yihiin ajnebi maxaan ku iraahdaye waxaa kaloo keeni kara caruuraha iyo culayska iyo faamiliyada ay korinayaan iyo environmentalkooda la qabsashada ilmaha as waxaa la ii keenaa as young as six years old oo anxiety disorder qaba cunugii inuu baxo oo baska raaco anxious yacni inuu iskuolka tago inuu dad kale oo aan isku dad aysan ahayn la kulmo waxyaabahaas oo kale anxiety-gu waa keentaa marka midaada kale dadkeen dalkeena by civil war dheer baa ku dhacay always bad news baa la maqlayaa xaggaa wax lagu dilay xaggaa qarax ka dhaceen xaggaa saas ah so anxiety-gu waa wax joogtaa dadka waddankan joogana xataa waa very common waa wax ku dhaca every day lifekaa wadata qofku futurkii baad ka fawelweleysaa waxaad biilkaaga see u bixin lahayd ardayda iskuullada dhigata waa ku dhacdaa yani imtixaanadii bay ka welwelayaan its usually future related illness wax maxaa igu dhici doona maxaa xaggan ka iman doona yacni hurdadii baa ku yaraanaysa abitidekii ama wuu badanayaa ama wuu yaraanayaa hurd yacni welwel joogto ah sometimes xitaa qofkii waxay ku keenaysaa attack which is panic attack qofkii inuu dhimanayo umalaynaya is anxiety ayada laftigeeda maxaa lagu xalayaa marka qofkii psychotherapy waad kala hadlaysaa waad baraysaa awareness baad jirkiisa how he feels waxaad tusaysaa waxaad u sheegaysaa waxyaaba reduce garayn kara anxiety-ga such as deep breathing oo kale inaad barto maxaan ku irahdaayto yoogadaoo kale meditationka inuu qofkii socdo oo uu gurigii ka baxo hadduu woogarayo anxiety-giisi waa yaraanaysa waxyaabo badan intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aanu toddobaadkan ku eegaynay xanuunada ku dhaca maskaxda gaar ahaan walwalka isla hadalka shakiga cabsida iyo kuwo kaloo badan oo dhibaato ku haya soomaali badan oo degan dalkan maraykanka iyo sidaa looga daweeyo waxaa barnaamijka martiigu ahayd ayaan xasan oo madax ka ah xarunta lagu magacaabo talo oo ku taalla magaalada colombos ee gobolka ohaayo intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo